runtii waa safar wanaagsan oo ahaa ama si wanaagsan kusoo dhammaaday waa jeclaan laheena inaan mar walbaba aan sii joogno deegaanka mar walbana laakiin haddana sidaas ayay noqotay waa safar aad aad wanaagsan oo gaaban oo ahaa waan lagu soo guuleystay runtii waxaan u tagnay degmada in aan la qaybsano walaalaheena xaaladda ay markaasi ku jiraan dhinac walbaba waa isku weerarnay waa inoo warrameen waana la hadalnay waa la dardaaranay runtii faa'iida aad weyn ayay ahaaday laba midba ay ku jirtay mid waayo horta siyaaro ayaa jirtay oo siyaaradii shiika oo shiik war shiik oo dadku ay fadhiistaan oo degmada runtii ay yeelatay degmada daaweedeen sida degmooyinka kale xarumaha degmooyinka ay qabaan ayay qabtay garoon oo ay dadku isugu yimaadeen oo banaan ayay la heday balse hadda waxay yeelatay howl u gaar ah shirarka iyo nabadeynta iyo kulle marka waxaa loo bixiyey howlkaasi howlkii gogasha nabadeynta ayaa loo bixiyey
waa gartay marka intaas kadib intaas kadib waxaa lala hadlay hooyooyinkii waxaa lala hadlay waalidkii hadda aabayaashadii ahaan lahaayeen in caruurtooda ay ka reebaan waxyaabaha aan wanaagsaneyn ayna u duwaan waxyaabaha wanaagsan sida waxbarashada iyo waxbarashada iyo xirfadaha wanaagsan ee haddii aan lahayn dhinaca beeraha iyo dhinaca kalluumeysigaba iyo xoolaha ayna qoriga iska dhigaan oo caruurtii qoriga ay ka reebaan sidaas oo kale waxaa si gaara lagula dardaarmay dhalinyarada haddii aan lahayn wiilasha iyo gabdhahaba si gaara wiilasha waxaa loogu sheegay inay iska dhigaan qoryaha iska dhigaan ay xirfadahaas u leexdaan haweenka dhalinyaradana waxaa lagu sheegay inayna guursan nin nin kala dilaaya oo walaalkii dilaaya hadda daara aada wanaagsan buu ahaa runti aada iyo aada wanaagsan oo ahaa intaas kadib ba waxaa meesha ka furmay google ayaa ka furantay oo ah goorjoogna ka ah wasiirkii oo hirshabeelle ee dhinaca maxaan ku irahdaa nabadeenta marka google nabadeed ayaa furantay gogashii furantay ayaa haddii wixii ka dambeeya qaab farsamo iyo sidii wax u socon lahaayeen ayaa la geli doonaa hadduu ala yidhaahdo waa gartay sacad wasiir madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle maxamed cabdiwaare sida aad la socoto degmada warsheeq waa degmo magaalo xeebeed ah misna dekad leh oo xataa dekadda cilmacaan la isticmaali karo bal isticmaalka dekadaasi iyo hirshabeelle sidii dekad ay ku yeelan lahayd arrimahaasi ma kala hadasheen
runtii arrimahaasi waa waa laga hadlay waxyaabo badan oo laga hadlay ayay kamid ahaayeen haddii aan lahayn dekedaha haddii aan lahayn airboor haddii aan lahayn wax walba oo mujtamacaasi adeega dhinac walbaba u kaabaya waa laga hadlay haddii aan lahayn wadada isku xireysa muqdisho warshiiq iyo cadale waa laga hadlay waxaas oo dhan laga hadlay runtii waxaan rajayneynaa in oo dabagal wanaagsan sameeyo oo oo looga miro dhaliyo haddii waa la yidhaahdo waa gartay dhowaan waxaa qorsho uu ahaa shabeellaha dhexe gaar ahaan inta u dhexaysa cilmacaan ilaa iyo islay in garoon laga daafuro oo u dhigma midka garoonka caalamiga aadan cadde qorshahaasi xaggee ka baxay saacad wasiir qorshahaasi weli waa jiriyaa qorshe oo noogu yimid ayuu ahaa dowladda federaalka qorshe cusub ma ahayn qorshe waqti dheer soo jira ayuu ahaa oo cid walba ka war haysay in airboortkani oo yaraaday magaaladii soo dhex gashay waxyaabahaas muddo dheer ayaa lagu tala jiray kadibna dowladda federaalka waxay deeq ka heshay dowladaha carabta mid kamid ayay deeq ka heshay si airboortkaasi airboor caalami oo aada weyn kan hadda aan heysana kasii wanaagsan ah looga dhiso runtii meel ayaa loo asteeyey oo maxaa la yidhaahdo oo runtii ku wanaagsan garoon sidaas oo kale ah marka insha allah qorshahaasi waa waa waa sugaynaa insha allah waxaan rajayneynaa inuu miro dhalo isagan insha allah
ugu dambeyntii sacad wasiir warsheekh dib aad uga soo laabateen bal maxaad ugu baaqaysaa ummadda kale baraha bulshada kala socda ee ku aadan arrimihiina ee degmada warsheeq iyo guud ahaan gobolka shabeellaha dhexe iyo ee mashaariicda kala gedisan ee hirshabelle ay doonayaan in ay ka dahafuraan guud ahaan deegaanada hirshabelle Aa, runtii waxaan us- yaadan niyad jabin yaana idin niyad jabinin kuwa qaarkood oo falalka xun sameynaya Ee, hore ha loo socdo Ee, waxaa wanaagsan oo jira inta badan oo jecel wanaaga oo hore in loo socdo jecel insha allah haddii waa la yidhaahdo waxaa la yeelan doonaa oo hadda imaan doona booliis Ee, maxkamaduna way noo shaqeyn doontaa insha allah haddii waa la yidhaahdo markii intaasi aan ah, yeelano oo hore aan u soconno Ee, waxaa yaraan doonaa dhibaatooyinka hadda oo samaca dhexdiisa ka jira Ee, waxaana loo jeesan doonaa dhinaca wanaagsan marka eh, waxaan leeyahay eh, samirka iyo wada shaqeynta dhinaca dowladda hala badiyo Eh, waxaan hubantee in oo waxyaabaha soo saarataan eh, dib idinkugu soo noqon doonaan ka degma ahaan eh, haddii ahaan lahayd eh, canshuuraha iyo waxa laala wixii la xiriira horumarinta la xiriira way way way waa la gaari doonaa haddii waa la yidhaahdo marka insha allah eh, aan horay fiirino oo aan eh, wada kaadino oo wada kaabno eh, xukunka hoos loo soo wareejiyo oo la keenay oo dowlad eh, golaha deegaanka in- in lala shaqeeyo oo golihii deegaanka uu la shaqeeyo dowlad goboleedka hirshabeelle Eh, saasna insha allah eh, dowladii federaalka iyo dowlad goboleedka iyo degmadii ay toos wada xiriiraan oo iskula wadaagaan wixii qorshooyin ah oo dhinaca horumarinta ah marka insha allah rajada aaday u wanaagsanaan doontaa Eh, hore aan- hore aan la fiiriyo hore aan loo socda ayaan leeyahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu